bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu akhyaariha ka dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan oo isin dhugun sidaasan hamiin kasta markii laku reebo oonimaada jimaada ee sabtigaha galaasa oonimo isniingo talaadaha hoyda ayta taariikhdan iyo ka beeganta tumiise diida bilo koowaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana hoo ilaahay karaalnagdhasiinka gudbii doon weliba ku mid aha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdanaad iyo geega dhegansati kiis dil ee olanhaysidika oo ku mid ee booliska koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkayaasiinku gudbii doona dhegaysiga dacwadda kiiska langhaysida askariga ku tirsan booliska koonfur galbeed saasaata weliba barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaalnagada iniskoyka baloonaga lugto ee koonfur galbeed soomaaliya oo geega towbar unfuri waxaana ku mid ee ciyaartooydan dheelayan kooxaha ku dhisan magaalada tambaydhabo barnaamijkiiya ku dhugunsudi doontaan towbarkun i walaylanku gollahay saasaata weliba barnaamijka kudhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaalnagada wasaaradda tamarta kheyraadka biyo dowladda federaalka soomaaliya geega shiran iskuweerti shirkado korontada ee soomaaliya waanan qaybidi qabi qoraalka sharciga korontada soomaaliya barnaamijkayaasiin ku gudbii doon hoo ilaahay karaalnagada saasaata weliba barnaamijkaana kudhugunsudi doontaan tiisu hawada ka jara ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaanhaan danab iyo geega maylu wareegan deegaanka tortorow ee gobolka shabeellada hoose oo horay gacantan ka haayeen ururka al-shabaab gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo faahfaahin dheeraad ku bii gobsadooga deegaanka tortorow barnaamijkayaasiin ku gudbii doon hoo ilaahay karaalnagda saasaata weliba barnaamijkaana kudhugunsudi doontaan senatar muusuudi yelaxow oo sheegay inuu saneebiyo shaqada madaweynega jamhuuriyadda federaalk soomaaliya onhay qaranka soomaaliya barnaamijkayaasiin ku gudbii doon hoo ilaahay karaalnagda saasaata weliba barnaamijkaan inti ku guda jirnahasiin gudbii doone meeli iyo marahayta doorashooyinka maamul goboleedka galmudug iyo xaalada guud ee magaalada dhuusmareeb ee maamul goboleedka galmudug barnaamijkayaasiin ku gudbii doon anoo maleeliyahasiin saarintan isin kula dareersiyaay maxamuud iyo farsameeye markale mar lamaanta akhyaaraha ku dhowaada barnaamijkii kulanku warbaahinta warsan hamiin faylan akhyaaree kolkalaha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdanaad iyo geeg welibaan fadheetay dhugunsudooga kiiska dacwad langhaysida koo ku mid ah askarta booliska koonfur galbeed soomaaliya kaas oo lah ka eeday inuusi dil bareere enjaysidii qof ku mid ee shacabka ka dhaqan magaalada baydhabo haddaba kiisku maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad iyo dhugunsiti weliba ku qayb galay doodie waryaagana mukhtaar sheekh aadan dalmar waana ninku diyaari warbixin ka eedan aabka landhugunsidi kiiskan langhaysida askarigan ku tirsan booliska koonfur galbeed soomaaliya waa ko mukhtaar sheekh aadan dalmar maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qiibtay ee lixda maamay baan fadheetay dhugunsadowka dacwadka eedan askari ku tirsan ciidamada booliska oo ka eedaysan dil isu injaysidii qof shacab ah tumi-i kowtii bili tumanaad sanadkii lamaada kun tumi-i sagaalka kaasoo ku dhihi suuqa balka ee beled kumbaydhawo dhugunsadowka dacwadun yaan fadheetay maxkamadda darajada koowaad ciidamada xooga dalka soomaaliyeed qiibtay ee lixda maadmay baa ku qiib galay ahanoo ku mid ah ehelada qof kala dilay abukaatiyaal andoodaw lamaada dhinna markhaatiyaal saxaafadda ooyeena laka casuumi dhugunsadowka dacwadda siya goobroog unkuhaa sidii andhiyaasa dhugunsadowka dacwadda maxkamadiya gaadaasi guddoomiyaga maxkamadda ciidamada salabka wada qiibtay oo lixdamaad gaashaanle abshir maxamed aadan yo bilowkii furowka dhugunsadowka dacwadda hadali may bana sharaxay kiiskalo dhugunsidaw walaa uuse ka saabsan yihin ujeeddo eed mid ku ah eedaysane dable bool ismaaciil cali maxamed labaatan iyo sagaal jir ah ino haajiro maxamed cabdi ku dhashay buurhakabo ka tirsan rugta booliska suuqa balka waxaa lagugu eedaynayaa dil kas ah kadib markii aad si bareer ah u dishay marxuum huud si bareer ah u dishay marxuum huud xasan cali taariikhdu markay ahayd kow iyo tobankii bishii tobanaad laba kun toban iyo sagaal degmada baydhabo gaar ahaan suuqa balka dembigaas oo ku xusan aayadda boqol toddobaatan iyo siddeedaad ee suuratu albaqara iyo aayadda soddon iyo saddexaad iyo afartan iyo shanaad ee suuratu almaa-ida iyo qodobka afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akriyo qodobka ko sagaaliyo tobanaad ee xeerka ciidamada qalabka sida oo ismaaciil warka ma fahmaysaa ya waxaa kuu banaan saddex jawaabood midkooda kuu banaan eedaas la ii jeediyey waan galay dembigaas oo eedaas waan galay ma gelin doodaan ka qabaa
maxkamadii yaa intii lakaguda jaray kiiska mayba dhugunsitay doodoogii abukaati marka inshal doodaay lamaada dhine eedaysanaga iyo weliba marxuumka sidoo kale mayba la horsheenay maxkamadda horti ee waxaana ku mid ah askartii hamiin falku isudhiyaay goobroogahayti waana la jartay askariga ka eedaysan dilka dable ismaaciil cali maxamed kureedna xer ilaalintii yasuubidi hajeediyowyi ka eedan kiiska qaabka usandhi biyaaniyowyi iyo oo waafajiyayaan xeerka ciqaabta dalka bismi illahi raxmaan raxiim qodobka waxaa sheegayaa afar boqol toban iyo kow afar boqol afartan iyo kow afar boqol afartan iyo shan xeerka ciqaabka soomaaliyeed qofka bani aadamka ah mar kastaba khada oo ku dhaca khada aasna wax la diidi karo ma aha shareecada islaamka baa qabta diinka saddex qaybood oo kala bahaa mid qasad ah mid khada ah iyo mid shayul camdi ah wakiilkeena maxkamadda horteed waxaa ku caddeeyey in ku talagal aan ahayn qorigiis la qabsaday xarbigaas gudihiis xabadda saas ugu dhacday marhuumkuna saas ugu dhintay xadiidka rasuulkeenu wuxuu tilmaamay salawatu llahi wasalam kul kul bani aadama khada-un wakhayru khada-in atawaabuun qof kasta bani aadam ah khada oo ku dhaca gefni waa iska dhici karaa dilkan marka waxaan leenahay dil lagu talageli maaheen kama u ahaay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad qiibta lixdamaad gaashaanle cabshir maxamed aadan oo hakoobi intiya dareerkii dhugunsadowka dacwadda kiiska eedaysanaga hadaladii lamaada dhina isdhaafsadeen abukaatiyaalkii markaatiyaalkii iyo weliba askariga ka eedaysan dilkiyo o qodobaysan iyo kureedna dhugunsadowkii maxkamadda meelaha kiyiri
taariikhdu markay ahayd koob iyo tobankii bishii tobanaad laba kun toban iyo sagaal saacadduna ay ahayd saddex saddex saco habeennimo waxaan ka imid roondo waxaan imid rugta booliska suuqa balka waxaan doonayay in aan kala wareego waardiyaha rugta booliska suuqa balka waxaa meesha soo maray marxuumka dhiman doono waxaa istaag waxaa istaag yidhi askarigii waardiyaha saarnaa oo la yidhaahdo cumar cali ninkii wuxuu ku jawaabay ninkii aan wax ka qabo hortayda ha soo istaago asagoo caytamaya kadib taliyaha rugta suuqa balka maxamed nuur cismaan ayaa nagu yidhi ninka caytamaya ha la soo qabto waxaan doonayay waxaan doonay in aan qabanno ninkii waana naga diiday in uu na raaco kadib aniga waxaan teelka wacay waxaan teleefoon ka wacay taliyaha rugta bool suuqa balka maxamed nuur cismaan waxaan ku idhi ninkii waana diiday in uu na raaco ee u kaalay taliyihii rugta markii uu noo yimid wuxuu nagu yidhi ninka ma baarteen waxaan ku nidhi ma baarin taliyaha rugta ayaa isku dayay inuu baaro kadib taliyaha rugta iyo askarigii ayaa isku booday taliyihii rugta waa laga xoog badiyey wuxuuna isku dayay inuu aniga qoriga iga qaato kadib aniga xabad ayaan kor ugu riday waana ka orday kadib taliyihii rugta ayaa soo wacay waxayna isqabsadeen ninkii nala dagaalamayay waan soo wadnay ninkii xa- xafiiska hortiisa ayaan keennay waxaan doonay in aan waraysanno waxaan doonay in aan waraysanno isla markiiba taliyaha rugta ayuu kulleetiga qabtay waana uu kala tuuray wuuna kala tuuray waxaana ninkii liif ku dhuftay askariga la yidhaahdo cabdu cab- cabdulle fuus kadib ninkii askarigii liifka ku dhuftay ayuu qabsaday derbi ayuu madaxa us derbi ayuu madaxa ugu dhuftay askarigii waa wareeray meel ayuu fadhiistay kadib ninkii aniga ayuu caloosha looto iiga dhuftay waxaana indho ma waana indho madoobaaday qorigii ayuu qorigii ayuu iga dafay qorigii labada labada dhexdeen labadeenna dhexdeenna ayuu ku dhacay biyo dhexdooda ah aniga iyo ninkii qorigii ayaan u dugnay ayaan u foorarsanay aniga ayaa ugu horrayn ayaa ugu ay- aniga ayaa uga hormaray markii aan qoriga qabsaday wuxuu doonayay in uu ordo ninka kadib xabad ayaan ka daba riday madaxa ayayna oga dhacday goobtii ayuuna ku dhintay su-aali jawaab su-aal la weydiiyey wuxuuna ku jawaabay eedaysanaha maya wax hub ah oo ninkaas watay ma jiraan mana arkin su-aal iyo jawaab kale oo la weydiiyey wuxuu ku jawaabay haa meesha ninka lagu joojiyey waa meel jirto waa meel jiiro galabtii kow iyo toban sac markay tahay ayaa la xiraa su-aal iyo jawaab kale su-aal la weydiiyey jawaabteeda wuxuu ku jawaabay haa ninka waa nala dagaalamay waxayna ahayd goor habeena oo fiidkii hore ah su-aashii kaloo la weydiiyey wuxuu ku jawaabay haa ninka markii uu orday aniga ayaa hal xabo ka daba riday waxayna kaga dhacday madaxa goobtii ayuu ku geeriyooday ninka markii uu orday aniga ayaa hal xabo ka daba riday waxayna kaga dhacday madaxa goobtii ayuu ku geeriyooday maya aniga ninka kas uma dilin intaas ayaan caddaynayaa hadalkan hadalkii adiga lagaa qoray ma yahay oo aada garsoor kortiis ku bixisay
meesha macmunuhu uu ku qoranaya adan ajuub waay anigu waay laakiin hadalka adaa qoray anigu waay hadalkaas oo adiga ma qorin ha ama ifris maxkamaddu intaan ayay ku eg tahay wixii go-aan ahna dib ayaan ka soo saaraynaa maxkamadduna way xidhan tahay wabilaahi tawfiiq waa mahadsantihin dhammaantiin dhugunsadowka dacwado maxkamado oo intii oo badan in dhii jarnay inayoo ku qiib galaan saxaafadda walnaku qorta iyo kiiskun may banagdayki inka horeeye oyee ku qiib gala saxaafad walnaku qorta iyo kiiskun may banagdayki inka horeeye oyee ku qiib gala saxaafadda taasoo kooyaasi wasin dhawaantun madaweynaaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen usu sheegi in isbedel maada kasoo bii doonaan hanaanka garsoorka koonfur galbeed may baana anmaade iniya ku qiib gala saxaafadda dhugumsadowka dacwadda iniya ete tooleh kob gaadohay dhugumsadowka dacwadda iniya ete tooleh kob gaadahay isbedelka kakooye hanaanka garsoorka dowlad gobol
warshada isbuunyada shaakir shoobla shoobla haashinew sidee u maymay waa digeega shukriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gordaaya wed alo hadda shukri shaf dhuuri ka dhiya mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shinew shaakirtana may asa shaakir waybwa warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
olow hoosaas adaaba shukriya isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharafti itayadiyo leyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hundurma shahaad inhayna iyo isbuunyo shabshal bana inhayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaal shawayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone inka kadanto isku fiiri farmadoobaga ini shaakir eye ileen bershooba shiila waxaa koobiyaysaday orjinaal farmadoobaga inka see warshada isbuunyada ee shaakir oo ka yaala magaalada baydhabo dhinaga bakiin gobob hanka horjeedka warshada hashay fiska koowaad oo warshada isbuunyada shaakar iyo kaleeto gudaha magaalada baydhabo yamayba usakiyaale bartamaaga suuqa qudaarta xafiiska la maarnamayba usakiyaale boostaajyada shabeelow bartamaashe ama walaay faahfaahintaas dheer kula xiriir teleefon nambarada shale eberli hal tumikow tumikow boqol soddon iyo seddex eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol soddon ili ama taleefankan ka dambeeya oo eh eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol afartan ikow warshada isbuunyada shaakir shaakir
qaybanka hore ee barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la darirtan uniskoyka balooniga lugto ee koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba geega towbar unfuray waxaana ku mid eh ciyaartooyda kooxo ku dhisan magaalada tanbaydhabo waxaana ku mid a mas-uuliyiintii haqabanqaabiye towbarkun iyo weliba hadallo dardaaran iyo dhiirigelin iniska jaran jeediyan ciyaartooydii ku qaybgalay towbarkun geega laku furay magaalada baydhabo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan ku sugannahay south west waxaan ahay cabdiweli colaad qanyare goalkeeper coach macalinka goolhayayaasha een, qaranka soomaaliya croja academy ayaa maanta waxaan ka furnay baydhabo si fiicanna naloo soo dhaweeyey runtii aadaan ugu faraxsanahay baydhabo inaan academigii crojo aan maanta ka bilowno Een, workshop waaye oo hal maalin soconayo laakiin waxaa ku jira ayaa ka badan xiriirka so- een, south west runtii aadaan ugu mahad celineynaa sida wanaagsan maaragtaa sharafta leh ay noo soo dhaweeyeen ani iyo macalin cabdirasaaq karojo runtii een, maaragtaa ii sheeg waxaan u soconnaa in uu dalku uu yeesho goolhayayaal ay ku faanaan dalka dhinac walbo state walbo inaan tagno insha allahu tacaala si aan usoo saarno kismaayaan hore u tagay maantana baydhawaan joogaa marka stadyada kale aa ii dhiman insha allahu tacaala waxaan raadinayna waxay tahay dalku wuxuu ka dhiman aan ka dhimanay qeybta goolhayaasha runtii goolhayaasha dalka eh, xamar leh maaha qaranku waa la wada leeyahay state walbaa leh ninka dalka joogaa leh ninka dibadda joogaa leh soomaalinimadana wada deeqdo marka waxaan leeyahay every person oo joogo meel kastoo joogo oo tayo leh goalkeeper hadduu haayo hanala soo xiriiro insha allahu tacaala runtii waxaa waaye baydhabo wax badan aan ku taminayay waan idii mahad celinayaa dhammaan reer koonfur galbeed ani koonfur galbeeda ku mid ahaa afkay bedeladeho ani fadow sinsalaami reer baydhabo xiriirka soomaaliyeed eh, xiriirka baydhabo eh, koonfur galbeed soomaaliya eed iyo eed aan kama hadnagay sida sharafta lahayd hanin dhawayteen insha allahu tacaala nin eh, gudbiyey xiriirka soomaaliyeed injeeye walaagii nala hamarsiiyey ama sidii hanini dhawaay insha allahu kheyraasiin rajeyaan insha allah
bismi illahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa t v-ga koonfur galbeed Ah, mar labaad anigoo ku hadlaya eh, magaca xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed eh, waxaan safar gaaban ku imaanay oo oo goalkeeping oo training ah eh, xiriirka ururka kubadda cagta ee koonfur galbeed waxaan imaanay shalay oo taariikhda ahayd labaiy tobanka waxaa si sharaf noo soo dhaweeyey ururka kubadda cagta xiriirka koonfur galbeed oo si sharaf noo soo dhaweeyeen marka maanta waxaa noo furmay koorsigii oo labiiy toban gool goolkiibar oo heer koowaad iyo heerka labaad ayaan aan train u sameynayna one day ah oo bilaabanayo maanta oo saddex iyo tobanka ah oo saddex saac subaxnimo ilaa galabta labiiy toban saac marka anigii waxaa isla socono macalinka cabdiweli colaad katimo iyo aniga marka waxaan labadaba mahad celinayaa ururka kubadda cagta koonfur galbeed oo si wanaagsan noo soo dhaweeyey marka kale qalab waxaan keenay oo iskugu jira golofsyo iyo boloniyo iyo dhar oo igu caawiyey maxaa la sponsor noo siiyey a to set waan waan u mahad celinayaa a to set sida ay ugu shaqeynayaan kubadda cagta soomaaliya qalabka hadday noqoto goolkibarada iyo naadiyada marka aada u mahad celinaya anigoo hadal ku dheeraanaynin waxaan u imaanay ciyaartoyda goolkibarada inaan hormarino oo anagoo ka socono xiriir kubadda cagta soomaaliyeed iyo goroji golkiban academy oo ku yaala maxaa la lahaa muqdisho oo lagu furay afar iyo tobankii julay labaiy toban iyo sideed iyo tobankii marka aadaan ugu faraxsannahay inaan imaanay magaalada baydhabo waana u mahad celinaya maamulka iyo ururka kubadda cagta ee koonfur galbeed sidii sharaftooda ay noo soo dhaweeyeen waana jeclaan doonaa inay marka alxamdulilah marka hor horta ilaahay subxaana watacaala mahadle oo may larahays in shagada ay suurta geligeeka intii barnaamijkan oo may larahays in shagada macalimiinta oo geeka tababareen goolkiibarada may larahays in shagada tani qobdaan marka kureyt ilaahay ma nagaana marka lamaad may mahadin jeedayaan macalimiintii may larahays in shagada oo dadaalka badan hasuubidi waa markii lamaadu hadhowaayana macalimiin ama tababaryaal oo tababaraayan ciyaarteyda heershee tan kubadda cagta waa mayba daraad mayla tababaraayo macalimiinta tiimamka iyo garsooryaalka geekana maynan suurta gala intii macalimayaalkii tababaraan goolkiibarada masbuurteedyaalka ninkooyaan oo mayla raayus nin tababaraan ilaahay nin suurta geli taasay ilaahay ka mahadsan mayla eed iyadan ka mahad nagaana macalimiintii oo asihla qaamay dadaalkaas hasuubiyo iyadan ka mahad nagaana waa mayla raayus inshagada may may inka bilaawnay kowtiisa infirmaamay magagay nur haajeelere may ahaa xiriirka xogeyaha urur kubadda cagta koonfur galbeed may laraayis inshaad mar kood imar lamaad imar sidaad may eedanka mahad nagaanay macalimiinta oo may laraayis inshagadan korey macalin cabdirasaaq korojo oo akademiyaha oo goolkiibarada e iyo eedanka mahad nagaanay macalin kale macalin gaatimow oo usiinaya macali macalinka macalimyaalka goolkiibarada iyad eedanka mahad nagaana may laraayis inshagad geeka tum ilama boortieri yaa tababar lon furi waa mayba waqtiga gaabanye hal maalingu laakiin mayba waahan way ka jara wal badan oo macalin leh oo ku faa'idaysada qur-aanka ka jara managa doonto macnaha inshagada tababarka in koraya goolkiibaradana managa doonaan haddii ilaa may rajeena intii sida inka dhaqsiyaa badan jaanisa fayla mase maalmo fayla may laraayis unan helna intii una tababar kale oo oo dhamaystiran boortiiriyaalka unan helna intaasi mayba noo etaa dadaal oo oo nu muujahayno heer kubadda cagta horumaryahayno noo eta may laraayis inshagada may kale intanku mahadnagay tv-ga koonfur galbeed oo markasan teegan may laraayis qaabal qaabkii usiina an horumaro lahay sportiska kubadda cagta an horumaro lahayti markasan teegan oo may laraayis inshagada ni kula qeyb qaadayan horumarkaas iyad iyadaan ka mahadnagaana warkayna mabadya untaa hugaabiye may umahadnagay mar kaleed macalimiintii ishilqaamigeeka may laraayis tababarkan inta ku fuli yaan umahadnage may rajeena may laraayis inshagad inti haniinagada doonan mar lamaad iyo mar sidaad iyad iyadaan ka mahadnagayoon
notayo dalsan dalsan notayo
dantiguud bulshood iyo adeegyadii daruuriga haayanga doodii murunkii ku heri may weeli nootaayo darsanga adeegsha diyaarnagadi dalsan nootaayo deeg alashaniyo garsoor daacad ew maamulkan ku diiwan galan nootaayo dalsan kolweba ma induuwantaa in adeegowka bulshooda dad ibeer baabuur hooshal galbaasan amboo motoor la shal wareegasan dhammaan hantida muguurtada eh marbahoo la shal wareegasan helis dukumenti le hodhow halsiignagadaw haysiin diyaariyo deera nootaayo darsan may kaloo siin la diyaaretaa diyaariyowka heer hoosaaneed ee shirkado iyo ururee madaniga ah i diyaariyooka qoraale deemo la shalqaadow dardaaranka iyo waleylamad ah sharci degsan i dukumenti aysin suubiyo seeda hor in diiraa noo taayoo dalsan dignin hori haysi doo alla ma ka geliyo dameerka isaar inti adiina kindeerna kolba oo hanta ma guurtee lisal wareegasan lidiigsidaa noo taayoo dalsan maykiinka diyaar aha qabiiro khibrad yaale maamulka nootaayaalka sida doctor sheekh xasan cabdiraxmaan kaaliye iyo weliba injineer zakariya cusmaan ibraahim zakiyare iyo weliba doctor maxamed cabdulaahi cabdi olingordow kaafi intaasi inku badan oo adeeg bulsho ee yo mayba kiinka diyaar aha noo taayoo dalsan mayba naka yaale ha ka horjeedka hotel sydney ee magaalada baydhabo wali faahfaahin intaas dhe
qaybogidhexa ee barnaamijkaana kulanka warbaahintu warsan iyo la dareertana khiyaaray ciidamada xoogga dalka soomaaliya weliba geegal wareegana deegaanka tuurtuurow ee gobolka shabeellada hoose deegaankaas oo muddo dheer maamulayan ururka al-shabaab kula wareego shukureed weliba warbaahinta la hadalay geega waana ku warbiyey qaabkan dhihi weerarka ciidamada xoogga dalka soomaaliya geega kula wareegan deegaanka tuurtuurow gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose mudane najax u socoona faahfaahin dheer kubiyi qaabka ciidamadaasi kula wareegan deegaankaasi turturow walaalaha maasan tahay sidaad ka wareysaba gobolka si guud ahaan hormii lasoo dhaafay waxaa ka socday howlgala qohaa nabaddiidka meelaha ay ku dhugmaalaysanayaan ciidanka ay kaga sifeynayeen horey ayay u gaareen deegaanada macalinka ilaa iyo tuulka kale udhexeeya degmada awdheegle iyo beriida nawaaxigeeda halkaas oo ay shaqooyin fiican ay ka qabteen nabadiidka halkaas ay ku dhuumaalaysanayeen runtii ay ka dulqaadeen dadka deegaanka sidaas si lamid ah howlgaladaas qeyb kamid ah maanta waa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed qeybtooda commandosta ee danab ayaa gaaray deegaanka awdee ee degmada deegaanka torotoro ee degmada awdeegle haddana halkaas waxaa ka socda howlgal lagu xaqiijinayo amniga howlgaladana waa howlgalo horey buu socday horey buu jiray meel fiican ayna marayaan faahfaahinta si guud ahaan dib ayaan kasoo sheegaynaa maadaama howlgalku weli sii socdo laakiin waxaan keliya hadda ku xaqiijinayaa ciidanka xaggooda in wax dhibaataa soo gaartay aanan jirin deegaanka torotorona ay gaareen haddana halkaas howlgal amniga lagu xaqiijinayo ka socdo runtii torotoro waa meel kamid ah deegaanada ugu muhiimsan ee degmada awdeegle hoos yimaada waxaana ku nool dad runtii oo aada iyo aada u tiro badan waana meelaha loo adeegsada in lagu dhibaateeyo ummadda soomaaliyeed ee go-aha nabadiidka ah ay ay ka dhigteen meelaha dadka lacagta baada looga qaado oo shacabka soomaaliyeed ku nool gobolka banaadir iyo meelaha kale lamidka ah sidaasa lamid ah waa meelaha ay u adeegsadaan maxkamadaha baadilka ku dhisan ee ummadda ay kusii dhibaateynayaan oo dhiigooda iyo magacooda mankasbaba ay ku runtii bartilmaameydsanayaan ay ku banaysanayaan marka waa magaalo muhiim u ah gacanta dawladda iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaanba waana u hambalyeynaya runtii ciidanka commandos soomaaliyeed halkaa gaaray shacabkaba qaabka wada shaqeynta dhow ee ay u wadaagaan howlgaladana sidaas lamid ah waa kuwo qorshaysan maadaama xilli roobaadkii aan hadda kasoo baxnay howlgaladii horey buu usocday oo gobolka uu socday oo lagu xaqiijiyay amniga dabiidi ahaa noole ilaa iyo awdheegle ayay qeyb ka yihiin wayna sii socon doonaan haddii alay muddada hadda ilaa iyo labada kun afar iyo tobankii iyo wixii ka dambeeyey ayay gacanta ku hayeen laakiin waxaan rajaynaynaa hadda insha allahu tacaala maadaama iftiinkii dawliga uu gaaray dhammaan si guud ahaana hadafka ma aha keliya deegaanka torotoro ma aha si guud ahaana gobolka shabeellaha hoose sanadkan labada kun iyo labaatanka waxaan rajaynaynaa insha allah in nidaamka dawliga ah iftiinka dawliga ah in la gaartay haddii alla shabaab walaalow cid ay dhaafeen haba yaraatee ma jirto hadday dadku beeraley ahaayeenna beerahooda inay taxbadaan mar hore ayay u diideen sidaas si lamid ah hadday hoolo dhaqato ahaayeen hoolahooda mar horey ka qaateen oo nidaam aan sax ahayn ayay uga qaateen hadday xoog ahaan lahayd hadday magaca ay doonaan ha u bixiyaan zakawaad ha ugu yeeraan ama waxay doonaan ha ugu yeeraan ay ahaan lahayd dadka gobolka ku noolna dhibaatooyin xoog leh oo dhinac walba ayay gaarsiiyeen hadday ahaan lahayd wanaagsan yahay caafimaadka waxyaabaha ugu yaabka badan ee nimankan xanlaawayaasha ah ay gobolkan ka sameeyaan runtii waa gowodsalo aada u waaweyn ma laha xarumo waxbarasho xarumihii waxbarashada oo dhan ayaga ayaa horey u burburiyey caafimaad ma laha isbitaalada dhammaan way xireen wayna burburiyeen adeeg bulsho kale haba yaraatee kama jiro wixii yaraada dadka xoogoodii ay kusoo dhacsanayeen oo ah wax soo saarkii beeraha way diideen oo beerihii dadka inay tacbadaan horey ayay ugu diideen xoolihii yaraa ay qabeenna mar horeyba ka dhamaysteen marka hadda un waxaa la dhihi karaa dadka noloshooda sidii loo badbaadin lahaa gargaar loo gaarsiin lahaa ayuu hadafka ugu weyn uu yahay mooyaane hanti ay u reebeen haba yaraatee dadka gobolka ku nool shabaab ma jiro
intii bagaal ee adduunyadu caafimaadka anku horeeye ogaada
mankay medical center maga maskiin mayka eh maalmowlageegaba mankay medical center akoy isbitaal muhiim akoy malab saafe e lang aragaw malaalo ma aamayo maygaal lang aragawna muyo soorma ka aamaw mankay medical center isbitaal moodadii inkadamboyti ah galabshay laama meriyaa daawadiis maashaa'allah ewa megal ibilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen bulshoyi mankay medical center maliil mawlaaga aafiyay ilow waliimoodba anfuune marle la daawayawlay eh mankay medical center ankoey megali bilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen mankay medical center mankay medical center wayba siinhaaye ditoor cudurada guud daawayoso walshileedislay lahandoorey allahanka deegi ka aale megal ibilaan daawayosho takhasusey alle indeerhi bulshoy hadeerakoya mankay medical center mankay medical center wayba kale diyaarsiinka ah shaybaar casri ah oo noocyada inkadamboyen ah lakooka baaraw dhammaan dhiigag io dheecaanada dadka sida dhiicaanka dhalmalaanta melelka io dalaanta dheecaamada laku ogaadaw burooyinka dhuunto galaayan bursteetada kaadamareanka hilaw iyo baaritaanka lamaadlan isguursadan fadaayan sida ditoorka cudurada guudhaan kombyuutar oo usuun cudurada guud ah waa meelo diyaarsiinka ah iyo weliba ultrasom oo eekii uurka jarta baaraay farmashi durdur ee daawo ayo nooc laku helaw daawooyinsheeni laku salsheeni turki u k iyo masar yo meelo diyaarsiinka ah bulshoy hadeerakoya mankay medical center
weli akhyaarey barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka geeg waliba ku qabsoomay shirweyne iyo haqaban qaabid wasaaradda tamartii kheyraadka biyo dowlada federaalk soomaaliya shirkun oniskuweri dhammaan shirkado korontada ee soomaaliya iyo weliba wasaaradda tamartii kheyraadka biyaha iyan qaybiday mas-uuliyiintii shirkadaha korontada ee ku qaybgalay shirkun sharciga qabiy qoraalka ee korontada soomaaliya iyo ona lankagolley sidii shirkado korontada soomaaliya iyo fikiranka la haada lahaayeen sharcigun korontada soomaaliya oo qabii qoraal ah kaas oo la filahayo in usanagada sharce laku hirgeliy dhammaan dalka soomaaliya shirko furitaansha weliba hadala kooban ku jeediya waana sharaxay ujeedada naskukooy wasiirka wasaaradda tamartii kheyraadka biyo dowladda federaalk soomaaliya
maanta waxaa isugu nimid inaan is-abdadgarayno sharciga meeshuu noo maraayo aan idiin qaybino draftiga ugu horeeya hadduu ilaaha yidhaahdo sidaa ogsoon tihiin waa ballannay ballantiiyaan u imaaday inaan oofiyo maanta ballanta waxay ahayd markaan ballamaynay private sectorkii annaka inaan wax kasta wadatashi ku samayno wax kastooo nala soo gudnoonaado inaan idiin sheegno wax kastoo raali laga raalli waaa wax la isaga yahayna inaan aan qorno hadduu ilaaha yidhaahdo marka draftigeenna waa naga soo baxay first draftigi waxaan rajaynayaa in aada hesheen oo idinla qaybiyey ma loo qaybiyey haa in abukaataha u idiin qaybin doono hadduu ilaaha yidhaahdo waa soo haysanaysiin maalmo saddex maalmood ha idinku qaadato afar maalmood shan maalmood kadibna wixii aa ka soo saari kartiin ama waxaa noogu soo dari kartiin aa kusoo daraysiin haddana waa isu imaanaynaa waa ka wada tashanaynaa waxaan wada tashi ahaynna ma qori doonno hadduu ilaaha yidhaahdo wax raalli la isaga yahaan naga soo bixi doono waxaan rabay inaan abdadk wax idinka siiyo sharcigan waa ogtihiin wixiis uu soo maray juhdi badan iyo wakti badan aan gelinay qoladii markii hore waa taan iska dhaafnay oo wakti badan naga qaatay laba sano uu iska da- uu uu socday kadib waxaan go-aansanay looyaro soomaali aqoon-yahano ah aqoon-yahano injineero oo korontada inay qoraan sharcigii nasiib wanaag waa ku guulaysanay runtii looyaradana maanta waa fadhiyaan injineerada waa idinla fadhiyaan oo soo qoray qoraalkan draftiga ah aada iyo aadayna ugu mahadsan yihiin juhdiga badan ay geliyeen wax yaroo warbixinna kolleyba ayakaa idin siin doono waxay soo mareen iyo hadda w meesha uu maraayo qoraalka aniga nairobi aan tegay safarka nairobi aan ku tagaan rabay inaan abdade yar idin siiyo qolyihii world bank aan is aragnay waxay marka naga codsadeen in nin expert international expert ay ay noo keenaan oo sharciga nagala shaqeeyo wixii ra'yigooda eh oo international expert inuu kusoo diro ra'yigiisa draftigan ayaka laftigooda waa u gudbinay waxaana ku ballansannahay seventeenka bishaan toddobiiyo tobanka bishaan hadduu ilaahay yidhaahdo in ra'yigiisa iyo ra'yiga oo international inay kusoo dari doonaan ay dib noogu soo celinayaan hadduu ilaahay yidhaahdo kadibna aan wada fadhiisan doono consultation aan ka yeelan doono maanta waxaan rabay inaan briefingka yar idin siiyo sharciga meeshuu maraayo annakii world bankan arrintaasaan kusoo heshinay waxaan ka warsugaynaa bishaan toddobiiyo tobankeeda inay dib noogu soo celiyaan kolleyba guulaan u arkaa raggii ka soo shaqeeyana waa nala joogaan maanta alxamdulilaah ayaka laftigooda mahad ballaaranay leeyihiin dad badanaa nagu aryiriyey sharcigan laakiin waa ku guulaysanay guushaasna waxaa iskale dhallinyarada soomaaliyeed aqoon-yahaanada looyarada injineerada aadayn ugu mahadsan yihiin marka maanta waxaan idinsu aan isu kinyeernay inaan draftigna idiin qaybino abdadkan yar oo oo hadda aan idiin sheegayna aan la soo kulmin aan idiin sheegno
qaybogi dambe ee barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo isladeerna khiyaare sanatar muusud yeelaxow oo ku mid ah sanatarada baarlamanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo weliba geeguuse sheegay inuusan eebi shaqada madaxweynaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya usa ka haayo dalka hadalkun iyo muusud yeelaxow ku jeedii kulankii geega baarlamaanka aqalka sare jamhuuriyadda federaalk soomaaliya unku dooden aqrinta lamaad ee hindisi sharciyeedka xuquuqda dadka howlgabka ku naqdi shaqada dowladda soomaaliya kaas oo ha gudbeedii wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya muusuud yeluxow iyo eedanku hadali sharcigun ha gudbeedii wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saasaatownuusa iftiini ujeeddada ku damboyta dhaliilo markas uusan jeediyow madaxdanka sareeta jamhuuriyadda federaalk soomaaliya gaar ahaan madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo gudoomiya ku-xigeenada blowraa iyo senatoorada shaqaalaha iyo aqoon-yahanka baarlamaanka oo aqalka sare wasiirka iyo ku-xigeenkiisa oo wasaaradda gaashaandhigga warbaahinta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi senator maxamed cusmaan ayaa wax badan uu sheegi lahay ii dhahay waase ka daba dhaha anigana waa ku mahadsan yahay mid waa ka dacwooday waxay ahayd sharcigan ciidamadoo dhammaale ciidamada dhanna inuu daafac ahaan wasiirka gaashaandhigga noogu soo fadhiisto boqolkiiba boqol waa xuma wasaaradiisa iyo isagaba waa ku qanacsana laakiin kuwa kale wixii ay maqli lahaayeen ay gudbi lahaayeen ay qori lahaayeen ay ka cabso lahaayeen amay geesinimo ugu bariiri lahaayeen waa naga maqan yihin maalintaa ma joogana ku filan taas horta waa ku culmaha markaan ka gudbo hadda ma dhicin waxa loo doodaya ciidan waayo ciidanna cayaar ma galo inuu wuxuu kala maqan yihiin oy heshiis iyo dibu heshiisiin ay rabaan oo gacantu wada qabo karto waa loo baahan yahay laakiin wasiirkeyga iyo iyo iyo wuxuu soo saaro ama madaxweynehayn puntlandina laga qaado maaha soomaaliyana in laga qaado maayo puntlandina haddaan heshiis kale loola noqon laga qaado maayo jubbalandna laga qaado maayo meelna waxaa ka shaqayn doono sideetan jir ka badan meelna toddobaatan jir aqoorta loo goyi doonaa toddobaatan jir jimaadkayga waa wixii iga dhiman waxba maaha waa toddobaatanba toddobaatan jir wasiirkaanna ma yaro oo konton waa dhaaf haddii isagoo gaashaano saraa howlgab laga dhigo cuqdad badanaa geli lahayd waxaa adiga kurba ku gelihayana waxaa laga fikiraa dadka kale inay gelihayaan waxaa loo baahan yahay maxamed cusmaan aniga ra'yigiisaan qabaa jannada caalamka kuwiisaa haddaad fiiriso ninaan madaxiisu diirayn oo hayahe mataqaanaa tinta iidoonan ka bidin ayan ka dhammaan kuma jiro ma ka bidin dhalinyaronimo ugama bidin da-ay uga dhammaatay haddaad aragta sideetan jir waaye meeshuu soo fadhiisto in nin waxgalay oo wax soo og uu fadhi fadhiyaal al ogaaha ciidanna maxaan usoo joogo waayo waxaasaan usoo joogo waxaasaan usoo joogo waxaasaan usoo joogo waxaasaan usoo joogo waxaasaan usoo joogo maana haddaan ordi karaa ma ah waan ordi karaa maaha ninka ordaayo ninka adeeji lahayaa la rabaa ninkoo ku naqa lahayaa la rabaa anigu madaxweyneheyna askari maaha wasiirkayna gaashaandhigana askari maaha nimanka askarta ahayo waxyaqiina in la wada daadsho iridda laga baxshay rabaa yaa marka talada lagula naqaha yaa waxa saldhig u ah arrintaasi waxay u baahan tahay wax waxaan ka duwan haddii lees laqmihaayo oo wuxuu dayna dhismin qoorta meel suka looga goyahay faa'iido ma leh mudane wasiir guddigan waa soo dadaalay laakiin cabsi ay waxaad soo qorta ay ka cabsanaayaan ay mahaan u dhismeen kee waxaan wax ka helaad soo qorta sarreeyo guud hal nimaan ka qabnaa dalkan oo dhan halkii nin lixdan iyo lixdan maa ka dhigta bas lixdan iyo afar sanaa ka dhigta inta kalena waa ka hoos maraysa ninkaas waxa waaye ninka la yidhaaho bashiir goobe bashiir goobe meeqasan oo kale oo shaqayn karaa hoo dhima xisaab dhaaf waayo janalada kale oo oo sarreeyo gaasyaasha intay shaqay karaa wax dhow ma ah khubaradi waaye cilmigaan cilmi meel loola jeedo waaye aniga ma aqaan midda kaloo la leeyahay waa la dedeji karaa haddii loo baahdo howlgabnimada sanatarku siduu qabaan qabaa dad meelahaan ka dhadhowa magaaladan iyo xaafadaanka agdhawaa la rabaa inugu wada raacdeen arrintaasi waa muuqataa boqolkiiba boqolaana la og yahay laakiin ceeb waxaa ah mar dhowaan ukumahan ka tegaynaa hal sanaa noo helay haddaan iyan raacdayna sanadka kale ninka yimaado soo wada celiso ceebyo lama arag waayo dugdug mahaaga joog waayo anaku yaanan ansixinna waxaan ku ceeboobi doono wasiirkaanna waa mahadsan yahay wasaaradahan hadda ayaantaa xildhibaan inuu yaha u maleeha wasiirka wasiirka xilkaaga xildhibaannimadaa kugu aada waxa xumoo dhinnahoo kale waxa yihee dadkaaga loo baaba-sho ma ah waxaasoo kale waa laga tagaa dhuuntaa la yskaga dhigan yaha maa waa oga qoftii wardiidan la ruqsay haayaan oga madax adeeg yar samayso aniga sida madaxweynaha ma necbi qabiil ahaan uma necbi laakiin shaqo ahaana oo necba maalintii uu yimiday madaxtooyada oo xilka lagu wareejihayay waxau soo mara khadiifad ciidanaa u safnaay salaanay siinaayeen waxau fuulay meesha xilka lagu wareejihayay meel sare oo oo aada u sharaxan wuxuu ihi dowladi kacaanka iyo aniga dowladu nooma dhexaynuu yidhi kelmadika uu yidhi mahaas taasaan uququusta aniga waan uga heli gacantaan u taagay madaxtooyada masaajidka ku dhex yaal adduunyadeedii mahaasaanu ku dhaaf wixii ka yarnahe asagaaba soo biyey dadka waxay u qabaan inaan dadka gardarre uga helin ra-iisul wasaaraha sharafta le asagana madaxweyneu sharafow leeyahay aqalkaanuu noowiin ka horaan is arag intoona xukuumadda dhisin waxbaan iyo maqlaan wax rabay aan ka cabanayo ra-iisul wasaare inaan ku arkaan rabahaan kuma arag meeshiisa kuma arag meel kalaan ku arka saddex beryaan ku dhisaa xukuumadda misu kartaa wiilkuma sugi karaa ka horaan rabaa inaan ku arko waayahayow shan beryow joogo wiciise u dhistay anna mahaas gacantaan ugu taago mahaas asalaamu calaykum aan ka yidhi labada ninba nin walba waxaan oga hera waa saas senatar waa gaahsantaha ma waxaan kaa galay meel ada rabi meelada rabin haddaan kaa gala waa kaaga baxaahe hadhow iska adhaan waxaan rabaa anaka wasiiranka wasaaradda wasiira dadka rabo ama laga dhigaayo ma nihin dad waxaan nahay ka madax bannaan ra-iisul wasaaraha walxowda ka dhigaa isma lihin madaxweynaha walxows ka dhigaa isma lihin haddaana saas islahaynin inaan waxhagaajino ayaan rabnaa baarlamaankayna kale sharafou leeyahay laakiin dad madax ah iyo dadka sugaayo uun wax sheegi karin ay ugu badan yihiin annaku qoftii noogu badarto fadhixumaday ka qeyb gashaa fadhixumada waa la ka saar waa qofkii noogu badan laakiin darajo ka raadimey wasiir waxaan rabnaa inaan arrintan lagu degdegin haddaan qorno naftirkeeda ninkii howlgab naqda tabartiisaa ka dhigee asaa dhihi doona shaqay ma karo waxaan rabaa marka inaan howlgab naqdo dadkana shaqo kale ma yaqaaniin isagoo yar uu aleebi ka bilaabay oo labaatee shan jir ah lixdan jir haddii lagu raacdeeyo meel kalou shaqo ka yaqaana male arrintaa ha laga fiirsado dadkuna dalkaanay joogeen dhibka soo dhacay oo dhan ayay ka mid ahaayeen dhiyaas bare iska timidoo iska naqahaysa ma ahan wuxuuna m diyaas barada naftirkeeda liidi mayno laakiin waxaan dareensannaha kuwii oo ugu xumaa inay noo soo hormareen oo kuwa fiicnaay ay noo dhiman yihiin iyagaa u wargay doono dadka soo horreeyo waxtare inaan nahay inay ogaadaanaan rabnaa oo fariintaas gaarto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
amin faylan akhyaarey qodobkanan ka damboy ee barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug weliba ku dareere shirirlanku aransadahay qaabka lanqobada lahay doorashada madaxtinimada iyo kan guddoonka baarlamaanka maamul goboleedkaasiti galmudug iyo oona maalmagiin damboy tahabahayen tabashiyo qaban haana ku mid a beelo degaayan deegaanadaasi galmudug saas haato weliba magaaladaasi ti edling adkaya amniga guud ee magaalada dhuusmareeb gaar ahaan goobo la filahay inuu ku dhiido doorashada maamul goboleedka galmudug haddaba si uunu las dareerna xaalada guud ee magaalada dhuusmareeb weliba qadka teleefoonka kula xiriiray wariyaha warbaahinta warsan ee ku sugan magaalada dhuusmareeb ee maamul goboleedka galmudug leyle cabdi ibraahim walina inku warbiiday howlaha duku dareera dhuusmareeb waa mahadsantaha maxamed horta xaalada guud ee magaalada aada ayay u degan tahay wax dhibaataa ma jiraan sidii looga heshiiyey khilaafka u dhexeeyey dowladda iyo ahlusunada magaalada aada ayay u degan tahay oo jawigeeda wuu degan yahay markaan eegno dhankan iyo guddiga doorashooyinka sidii hoolaha u wadaana waxaaba la dhihi karaa guddiga doorashooyinka howlihii ugu muhiimsanaa ayay qabteen maadaama xildhibaanadii lasoo xulay oo lasoo dhamaystiray xildhibaanadii kuwii ugu dambeeyey daraad lasoo dhamaystiray saas daraadeed xildhibaanadii sideetan iyo sagaalkii mudane ee baarlamaanka labaadii galmudug ee yeelanaysana la dhaariyey oo daraad la dhaariyey guddiga shaqadiisii ugu dameer wayba qabteen ayaan oran karnaa dhaarinta xildhibaanada iyo soo xilistooda oo uu ka xanaaqay ama u ka ximaaday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane geele xaas ayaa keentay isfahawaad siyaasadeed oo ka dhexeeya galmudug iyo madaxweyneheedii iyo dowladda federaalka soomaaliya saas aawadeed xaab ayaa doorasho uga dhawaaqa dhankiisa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaasi oo isugu yeeray guddigii ama hore ugu dhawaaqay maadaama uu sheegay in dowladda ay ka baxday heshiiskii ay isagii iyo hore u wada gaareen dowladda xildhibaanadiina waa la dhaariyey guddiga doorashooyinkana wax tallaabaa oo ka dambeeya intimaysa qaadan waa tahay markii laga soo gudbo eedeynta madaxweyne geele xaaf markii laga soo gudbo waxaa kaloo jiray odayaal ka mid ah beelaha deegaanada galmudug oo iyagana ka tabanaya guddiga farsamada iyo maamul sameynta galmudug bal arintaas ma jirtaa cid kala hadashay odayaasha ama dhaqdhaqaaq ku aadan xalinta odayaashaasi tabanaya
waa runtaa maxamedow waxaa jiro odayaal cabanaayo ka cabanaayo xildhibaanada lasoo magacaabay gaal gobol xataa sheegtay in la lunsaday saxiixayaashoodii amaba laga qaatay si qaldana loo isticmaalay qaar ayaa sheeganaya in ay iyagu lahaayeen xubinta baarlamaanka isla markaasina laga dhacay oo qaar ayaa sheeganaya in baarlamaanka ay rabeen aan meesha la keenin oo ninka ay saxiixdeen inta laga bedelay nin kale lagu soo bedelay way jiraan in codashadaas aadka u fara badan ay jirto boqolkiiba waxaan oran karnaa lixda way cabanayaan beelaha sidoo kale odayaal ayaa waxaa jiray ka cabanaya musharaxiinta qaar oo dhahayay wuxuu soo fara gashtay odayaal dhaqameedyadanadii markii laga soo tago odayaashaas cabanayo ilaa iyo hadda way jiri karaan kulamo yaryar oo aan saxaafada lala wadaagin oo lagu xalinayo odayaashaasi laakiin kulan weyn ama xalin weyn oo guddiga doorashooyinka ku xalinayo odayaashaas ee aan hadda ka hor ka war helnay ana kuma jiraan waa tahay markii oo dhankaas cabashada aan kasoo tagno maalmihii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka oo degmada dhuusmareeb waxay wadeen howlgalo lagu xaqiijinaya amniga oo intii ay socoto doorashooyinka hadda lagu waday inay ka qabsoonto magaalada dhuusmareeb bal dhinaca ammaanka maxaa kusoo zaa'iday howlgaladan zaa'idka ah ee ka socda degmada
ilaa markii uu ra-iisul wasaare xukuumadda soomaaliya uu soo gaaray dhuusamareeb kasoo bilaabatay ilaa hadda way socotay xaqiijinta amniga may jiraan xaafado la baarayo iyo guryo la gelayo toona balse baadiidka kala duwan ee magaalada soo gelaya kuwa ka baxaya ayaa aada loo baaray loo baarayay sidoo kale waxaa aada amnigooda loo xaqiijiyay xarumaha muhiimkaa ee sida xarunta madaxtooyada ee uu horey u deganaa ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale xarunta shir kale oo ah xarunta laga siiyey in ay doorashada ka dhacdo ammaankuna sidiisii ayuu yahay ciidamaduna kuwa gaar sidii loogu talagalay ayay u shaqeynayaan
guud ahaan barnaamijkaana kulanka khiyaar intaa ka afmeere weliba barnaamijkaasiin saareen dansin kula dareersaano maxamed cabdiraxmaan cabdule dhinac sanaadan weliba gacanweyn ku jeesadaya wadaakay maxamuud cali cabdulaahi gaabshaa tan iyo markale intii ku kulmi doonan weliba siin kugu tawaana sidaasi ammaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu